shirkan oo looga hadlayey arrimaha ammaanka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gaar ahaana sidii looga hortegi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geystaan gobolka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada mandera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday ismaamullada gaarisa wajeer mandera iyo isyelow shirka oo socday muddo dhan laba maalmood ayaa waxaa mas-uuliyiintu ay gabagabada kulanka soo saareen dhowr qodob oo looga hortegayo falalka amni darrada ah ee mararka qaar ka dhaca gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gudoomiyaha ismaamulka mandera cali roba ayaa gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyey qodobadii laga soo saaray shirka ammaanka looga hadlayey ee lagu soo gabagabeeyey magaalada mandera garanay in aan ka hortag aada u weyn aan samayno ka hortagaasoo iskaashi lagu samaynayo dadka goobjooga ka ah arrimaha security-ga iyo shicibka ayagoo iskaashanaya midda labaad waa qodobka ka quseeyo in dhalinyarteen iyo al-shabaab ku jirto annagoo iskaashanayna dowladda dhexe iyo dowladda countiga in aan sharci u sameyno habkii lagu soo celin lahaa dhalinyarteeni oo rehabilitation loogu sameyn lahaa sifa ay ka soo baxaan saxriirta ay ku nool yihiin gacanta al-shabaab oo taana qodobo quman annagoo iskaashi la samaysanayno dowladda hogaamiyeyaasha ismaamullada soomaalida ayaa intii uu shirka socday ka dhawaajiyey sidii ay wadahadal ugu soo celin lahaayeen dhallinyarada gobolka ka soo jeeda ee ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyagoona arrintaasi oga gol leh sidii ammaanka gobolka loogu soo celin lahaa sidiisii hore mas-uuliyiintii hadalkaasi ka dhawaajiyey muddadii uu kulanka socday waxaa ka mid ah cali bunow qorane gudoomiyaha ismaamulka gaarisa waxaan qabaa kowl markaad geli aba adeeg baa loo baahanya annaka maanta iskuulaheedii ma furno wadooyinkeed lama lama mari karo isbataalihii wax ka shaqayn male horumar keeni kara male way odhan wuxuu ku umaaday dhibna lagu hayo oo nalala kor taagay annagana raadina aan ka nahnay garabna aan u nahay waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu lagu qaataba inaan ka hortagno garab aanan u noqonin wixii nalili jira aan ka soo baxno waxaan rabnaa dadkaasaytu sidaan kusoo celin inaan kusoo celino dowladdana bannaanka inaga marto dadka uu noo socdo oo cidooda ay kamid ahaadaan wixii harana annaka aan wada doonno dowladdan ay nala doonto laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo dhib sii socon karo dhib aan ugadsan karna ma aha gobolka waqooyi bari ee soomaalida ee dalka kenya waxaa sanadihii lasoo dhaafay ka dhacayey weeraro ay kooxda al-shabaab u geysteen magaalooyin kala duwan kuwaasoo ay ku beegsanayeen dad isugu jira ajanabi soomaali iyo xitaa saraakiisha dowladda dalka kenya mas-uuliyiintii sida adag oga hadlay kulanka ammaanka looga hadlayey ee ka dhacay magaalada mandera waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdi muudey iyo xildhibaan cumar maxamed oo labaduba laga soo doorto ismaamulka mandera waxaan u malaynayaa maantain gabana cali qorane gabana cali rooba gobnor dor kuti waxay sheegayeen nin walba dhibku ku maqlay nin walba dhibku wada sheegayo waa maqasheen meesha hadda hadal badan uma baahna meel action u baahan hadal badan uma baahna dhibka waana hayaa dhibka ay nimankaa nagu hayaan al-shabaab gidig looga fiiyo aniga markaan telefoon soo diro ka warrama wiilishiyaa na haya wiilishiyaa inta mara haya wiilishi maxaaba wiilish makueliya makueliya lama sheegi karaa ka mare hadda meesha lamata laga baxa wiilishi damaano sanad la soo dhaafay al-shabaab qisaay ka samaysay ma jirin laakiin hadda way soo laabteen idinka annaga aniga iyo adigo aadanay idiga magaday waa inaan daawada raadinaa anigoo idiga mandheraysa io reer mandheray intaan hoortaba la gaarin mandhera county baan la gaarin dhibaatada meesha ugu badan meesha ay ka taalo waxaa waaye mandhera is lafe iyo elo ilmaha deer elo aniga diyaar baan uahay inaan al-shabaab ka dagaalano reer mandhera is diyaar muji maxaan kula dagaalamaynaa maskaxda wax kastoona inaan kula dagaalamaynaa maxamed caray ku-xigeenka gobanarka ismaamulka mandera ayaa kulanka ka soo jeediyey in ciidamada k d f ee qaybta ka ah howlgalka amisom laga soo saaro soomaaliya siduu yidhi uu sidiisii hore ugu soo laabto ammaanka gobolka waqooyi bari ee soomaalida k d f intay xag u gudbin
dhibka dhulkaan ka jira sadleedah maantana dhulka dhibkaan ka jira sadleeya dadka shicibka le mandheer haddii aan haganna uma joogto inay ciidamadeen meeshaas ku jiraan waxaana leenahay ciidamada kenya ha naga soo bixi meeshaas haygto ha imaadeen xuduudka kenya hana daafixo maana dhibka waa dhib ziyaada dhib ziyaadana inay danna ugu jirtaa sulukin weerarada ay al-shabaab ka geystaan gobolka soomaalida ee kenya ayaa sababay inay go-aan wadooyin muhiim u ahaa dadka safra oo ku yaala inta u dhexaysa magaalooyinka gaarisa iyo mandheera khadar maxamuud xareed v o a nairobi